aad baad u mahadsan tahay walaalka rurnimidii hore ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ballaaran waxay ku qaadeen saldhigyo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalka dagaaladu waxay ahaayeen kuwo aad u xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan goobaha lagu dagaalamay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka weerarada cagmarinta ay ku qaadeenna waxaa ka mid ah ee deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fool dheere iyo daarunicma oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanadan waxay ahaayeen goobe ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan xilligii uu xasan sheekh maxamuud soo qaaday ololodagaaleedkii uu wilaayaadka islaamiga ku soo qaaday waxaana hadda dhammaan goobihii lagu dagaalamay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka ku qaadeen weerarada xasminta ah si buuxda ula wareegay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan kasoo xiganayno ilo xog ogaal ah oo xogo dheeraada ka haya ee dagaalada iyo goobihii ay dhaceen waxaa sugan wuxuu yahay in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saaka weerar xasmin ah ama cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhammaan deegaanadii lagu dagaalamayna waxaa hadda si buuxda ula wareegay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada lagu dagaalamay ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen waa deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fool dheere iyo deegaanka lagu magacaabo daarunicma dhammaan deegaanadan waa kuwo istraatiijig ah waana waxayna dhacaan goobo muhiim ah weerarada saaka lagu qaaday ee lagu xasmiyeyna waxay ka dhigan tahay dharbaxo culus oo gaartay ciidanka dowladda federaalka hadba wixii kusoo kordha dagaaladan ee inta ay socoto tebintan ee gaarka ah ayaanu usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheenna insha allah